Waxaan rabay walaalaha Muslimiinta ee meel ay joogaanba waddanka Kenya inaan ku booriyo arrimahan ka socdaan Gaza. Ee, Kheyr Allah ina siiya walaalayaalow waad ogsoontihiin meel kastoo joogta ama muslim meel kastoo uu joogo waxaa dhib ka socda maanta Gaza waad la socotiin Falastiin dadka walaalaheen ee dulmisan ee la guumaysan hayo taqriiban toddobaatan iyo shan sano oo la dilaayo oo wax walba lagu sameynayo oo maaragtay la laanhayo haddana ay usii daran tahay waqteenada xaadirka ah ilmahoodii bilcaantoodii masaajidoodii madaaristoodii isbitaaladooda meel loo aabayeeli aanan jirin oo dadka maaragtay taqriiban hadda afar bilood ku dhowaad ay kusii socoto in la laanhayo oo habeen iyo maalin iyo aan loo kala aabayeeli haynin cunto la-aan ay haysato koronto la-aan ay haysato dhibaato bini aadam intii uu qabo dhan ilaahay u tahay siiriya uu haasto walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaanba inay ilaahay baryaan oo dadka walaalahood ee dhibaatada ku jiraan inay ilaahay u baryaan oo masaajida laga qunuudo oo maaragtay fardi fardi iyo jamac jamac ilaahay loo baryo xaaladda hadda aad iyo aad uga daran tahay waqtiyaasha hore meesha u dambey maraysaa maalin walba inta qofee dhiman haysa laba boqol saddex boqol taqriiban maaragtay tira aad iyo aad u badan guryaha sheegi meel waxba sheegi marka xaaladda aad bay u adag tahay marka waxaan rabnaa walaalayaalow in ilaahay loo baryo dadkaas si jamaaci iyo si fardibo masaajida walaalaheen imaamyada masaajida meel kasta oo waddanka dhexdiisa ah ee waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay u baryaan oo loo qunuudo oo la- shanta salaadood ilaahay lagu baryo oo maarti inuu ilaahay dhibaatada nimanka walaalaheen ilaahay uu dhibka ka bixiyo oo ilaahay uu gargaaro oo gaalada cadowga ah ee yahuudda iyo wixii la jiro inuu ilaahay sharkooda dhibkooda ilaahay ka qabto ayaan doonaynaa walaalayaalow inaad ilaahay u baridaan dadka walaalaheen masaakiinta ah ee aan jiif haysan ee cunto haysan oo hoy aan haysan oo qabowga iyo barafka haddana ku dhacaya xilliga hadda la joogo iyona malayn karin dadka ilaahay ha loo baryo waxaan kaloo codsan lahayn haddii ay suurogeli karto wadaaddo in si gooni ahaan qalwo iyo allabari loo geliyo oo lacag la siiyo oo la dhaho inta xaaladdan iyo arrintan laga baxayo ilaahay barya oo qalwo gala ilaahay baryadiisa waa lagu kala dhow yahay waa lagu kala fiican yahay ilaahay waa loo kala dhow yahay nin walba ninkuu ilaahay maarata uga cabsi badan yahay ayuu uga dhow yahay ina akramakum cindallaahi atqaakum weli ilaahay midka igu karaamo badan agtiina inuu wanaagsan waa midka inigu keen cabsi badan agteyda marka dadka taqiyiinta ah ee ilaahay cabsigiisa ku dheer ee odayaasha iyo culummada iyo khiyaarta ah in si gooni ahaan loo khalwageliyo loo allabari loo fariisiiyo oo la dhaho ilaahay noo bari oo xaaladan dadka walaalaheen muslimka dhibka haasta inuu ilaahay ka bixiyo ayaa iyadana gooni ahaan aan u codsan lahayn beled iyo baadiyoba meel walba khaasatan dadka baadiyaha iyo dadka maarta urarka joogaan aad arrimaha ugu sii fiican kheyr allahna siiya dadkaas allabari ha loo ba- ha loo sameeyo habeenbarka ha loo kaco ilaahay dartii ha loo ooyo ha loo sujuudo ilaahay ha lagu baryo sujuuda oo lagu alla baryo gacmaha kor ha loo taagto ilaahay ha la baryo xaaladan iyo dhibkan dadka walaalaheen muslimiinta wax kaloon u tari karna ma lehe oo tabar iyo awood kaloo aan hayna ma lehe oon ugu gargaari karne baryada ilaahay dadka ayaga yaana kala bakheelin ilaahay aan u barino insha allahu ilaahay waa u aqbali baryada ilaahay baa wax walba ka weyn ilaahay wuxuu leeyahay baryo waana ajiibi imtixaan waayo waxaan haysta dadka walaalaheen annagan muslimiinta meel kastoo joogaanba imtixaan baa haystaa muslimiintan inuu ilaahay muwaafaqa siiyo inuu ilaahay midnimo siiyo inay ahaadaan marka walaalayaalow sida iyada ha la yeelo insha allahu arrinta ha lagu tilaabo qaado sida ugu dhaqsiya badanna ha loo fuliyo arrinta iyada ha loo yeelo marka insha allahu kheyr badan baa inii rajaynaynaa meelaad joogtaanba allah na barakeeyo allah ina barakeeyo muslimiinta meelay joogaanba allaha ciseeyo allaha sharfo cadowgooda iyo sharka gaalada iyo dhibkooda allah ka qabto ilaahay idinka meel alla meeshuu qof ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku rafaasan yahay ilaahay dhibka ha ka bixiyo muslimiinta allah u gargaaro allah ciseeyo allah sharfo dadka walaalaheen ee gaza ilaahay idinka garabkooda allah noqdo cadowgooda gaalada al dhibkooda iyo sharkooda allah ka qabta insha allahu baryada ilaahay kuma qadayne baryada ilaahay yaan laga daalin ee beryihii hore waxoogaa waxaad mooda in la yara kacay oo maarta la yara dareen qaaday waxoogaa maarta xamaase ayna qaaday laakiin baryahan dambe la aamusay shub la yiri marka arrinta iyada sida ayaa la yeeli insha allahu ilaahay ha la baryo